hooyooyinka annaga maxay noo tahay aad iyo aad aan faraxsannahay hooyooyinkan waxay u tahay maaragtay jid bay noo bixisay waxaa waaye markii hore waxaa waaye hooyooyinka kursiyo yaryar bay maaragtay anaga aan maaragtay nala siini jiray oo maaragtay nalagu daraabay weliba marka hadda hooyooyinka annaga waxay noo tahay yoomal farax aad baan maaragtay aan u qiroonnay markii kursigaana loogu magacaabay kenya oo meeshaan joognaan ka dabaaldegnay marka wallahi waan ku faraxsannahay waa maalin hooyooyinka maaragtay ay u tahay maalin muhiim ah maadaama annaga hooyooyinka north eastern aan maaragtay xagga siyaasadeed aan xoogaha aan aad u yara dambayno laakiin maanta tan waxay tusaysaa hooyooyinka inay maaragtay ay leadership ay ka qaybgeli karaan iyay maaragtay aan aad ugu faraxsannahay teeda kale waxaan aad ugu faraxsannahay maanta madakarua oo loo loo qaatay running medki 2022 insha allah annaga hooyooyinka haddaan nahay waxaan leenahay meel walba oon ka joogna kenya waa inaan soo baxnaa waa inaan maaragtay maamadaaseyto kursiga maamooyinka la siiyo oo madaxweynaha ku-xigeenkiisa madaxkarua iskama laha hooyooyin baa iska leh soo waxaan hooyooyinka aan maaragtay aan wacyigelinhayaa maalintii ninth agast markii la gaaro hooyo walba ha soo baxdo wiilkeeda gacanta ha soo qabsato odaygeeda ha soo qaado sifi kuuraha aan u ridno